weyba isbedel dhinaga ganacsiga lagu dareemahaya magaalada masagawaa ee gobolka galgaduud meelaseyti oo ganacsatada degmadiioo bilaabeen inio horumarayaan ganacsiga magaalada oo sanadooga indambeey hoosandhiyow lagu dareemay magaaladiiyo dadku ku moqonaya muddo ka dhow lamasinahaana seyti oo saameeyay dagaaladii kudhii degmada wayna ganacsatadii oo dhallinyaradiiyo muddo ka maqanayana bannaanka magaalada masagawaa qaar ku mid a ganacsatada masagawaa ee gobolka galgaduud weyba sheegaan in magaaladayo hatan dhammaystiriyeen dhammaan adeegyadii lonku baahanay ganacsiga haddana yeetato iyo markaas hakabadayta waa dhowahay waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada masegawaay adiga laba sano iyo ka badan waa laga maqnaay magaaladan duurka lagu maqnaay hadda laakiin waa lagu soo laabtay waana nabad ganacsigana waa kala socdaa magaalada aad u wanaagsan tahay adiga wax kastoo yaallo agaba dhismoo kale alaabihii kale oo eeday carruur kale waa ka furan tahay sidii joodar isbuunyada saldhigyada kuraasta kuliina ganacsiga waa wada kala socdaa dadku siduu hajiyey iyo maanta siduu yahay muuqaalka aragiyo maqalkaba u kala roon sida ujeedaanba waxaa hadda soo kabasho ku jirta degmada masegaweey oo qalabkayaadka dhismaha oo nooc walba leh inaan keenay waxaan kaloon ka codsanaynaa ganacsatadii hore uga tagto meelaha ku jirta ama meelaha ku qaxda dhow ama xamar ha inay dib ugu soo laabtaan deegaankooda inay hormariyaan hadda sidaad ujeediin qalabka dhismaha oo wax ka maqnaan laakiin waxba kusama kordhaan hal meel laysuma keeni karo waxba laakiin qalabkii musamaagtii mashamiidadii alwaaxdii lameeyey wixii oo dhanba hadda waa dibudhis iyo soo kabasho ay ku jirtaa magaalada hadduu alla yidhaah waahi isbedel ganacsi oo xooliyaha ka socdo shacabku way ku dhibtoonaayeen duurarka laakiin alxamdulilah shukri waqti dheer kabacdi hadda dib ay ugu soo laabteen inay shaqooyinkooda qabsadaan howlmaalmeedkooda ay qabsadaan magaalada misegawaa ee gobolka galgaduud iyo dowladda lamasino ka hor la wareegtay markaasay walaayo ku dambeeyena waybayo dowladdiiya bilowtay dhammaystirka adeegyada bulshada sida walabarashada caafimaadka iyo biyo